haweenka soomaaliyeed ayaa ah kuwa qabta shaqooyin adaga si ay u maareeyaan nolosha qoyskooda islamarkaana ay kaalin ugu qaataan raadinta nolol maalmeedka qoyskooda shaqooyinka ay inta badan dumarka soomaaliyeed qabtaan ee culus ayaa waxaa ka mid ah ka shaqaynta dhismaha guryaha taasi oo ah shaqo ku adaga dumarka hase yeeshee haweenka qabta shaqadaasi oo ku korsado carruura ayay dantu ku qasabtay inay si maalinla ah u qabtaan shaqada dhismaha oo aad u adaga haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee magaalada kismaayo oo ka warbixiyey sida ay ugu shaqeeyaan shaqadan adaga iyo caqabadaha ay kala kulmaan waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo dhismo ka shaqaysto oo iska dhiban maxaan ku raadayaa hooyo soomaaliyeed oo dhan saa ku nahay ilmaha korsanhaya waana garoo aan ahay waan maxaan ku rahdaa waana qalnahay waxaan ilaahay waxaan ka baryayaa inaan dhismadan iyo dhibka iyo rafaadka ilaahay noogu soo deeqo maalintii mar boqol iyo soddon mar boqol iyo afartan mar boqol iyo konton sidaas waxbana dadka uma tarto xaasaan nahay guri kiraan degannahay waa iska dhibannahay ilaahay baan baryaynaa caruurtay todobo aabbahooda isagana waa nin iska xanuunsan oo maxaan ku rahdaa oo daawo qaadanaya oo daawo tiibi qaadanaya haa qoyska anigu tursan anaa u xamaalo maalin hel maalin waaye dhismaha dhibaan ku qabnaa kursaa hooyo soomaaliyeed ku nahay waa iska xamaalanay lak tabarteenna maaha maxaa ku shaqaynaya masaa'idka daruuf baa noo geysa wixii gabar oo dumuur ah iyo raggab ilaaha ka dhigee daruuf baa noo geysa maanta qof haddii dheef qow gurigiis kuma soo baxo shaqana ma imaanayo ilaa daruufba wax kasta noo dhigto inaan shaqada dhisma ku shaqayno oo masaa'idka baytalaaya ah haa cilmaha ku koriyaa ciyaalka aabbaha ma shaqeeyo daruuftaas baa marka noo dhigto inaan ku shaqayno dhismada haa haa dhibkee waa ilaa daruufaa ii geysa ba dhib aan ku qabaa maasha allah dhib aan ku qabaa ilaa daruuf baa ii geysa dhismada si kastaba ha ahaatee haweenkan ka shaqeeya dhismaha guryaha ayaa kala kulma caqabado kala duwan ah oo dhanka shaqada ah mana haystaan fursado shaqo oo kale oo ay kaga maarmaan shaqadan adaga